xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado waxaana maanta ugu dooroon wararkaan idiin hayno ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaanka gancadna oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya faahfaahyno dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin oo ka dhacay gobolka hiiraan maamulka puntland oo ka hadlay dil ka dhacay gobolka mudug ciidamada admis iyo al-shabaab oo madaafiic isku wadaarsaday gobolka hiiraan duqaymo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya shirkii dib u heshisiinta maamulka koonfur galbeed oo maanta la filayay inuu ka qabsoomo magaalada baydhabo oo dib u dhacay intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warka oo inta ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin oo ka dhacay gobolka hiiraan warbixinta warkan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray waryahay gobolka hiiraan majiida weyse wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in qarax weyn laga maqlay magaalada halgan waxaana la soo wariyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh qaraxaan ka dhacay degmada halgan ayaana la sheegay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la sheegay inuu ahaa nuuc ay soomaalida u taqaano noohoda dadka la xaqiijiyey in qaraxan ay ku geeriyoodeen ayaa waxaa ka mid ah taliyihii c i d da saldhigga booliiska beledweyne jamaal axmed jaamac waxaana jira dhaawacyo soo gaaray dad isugu jira shacab iyo askar sawiro laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray goobo ganacsi uu ku yaalay halka uu qaraxa ka dhacay mana jiro wax war ah uu ka soo baxay laamaha amniga degmada oo ay ugu hadlayaan qaraxani ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan qaraxan ka dhacay degmada halgan ayaa ku soo aadaya xilli afar iyo tobankii bishan oo ku beega maalin ka hore ay qaraxyo ka dhaceen magaalooyinka jalalaqsi iyo buuluburti oo ka tirsan gobolka hiiraan cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwada deegaanka ayaa la wareegay deegaanka galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo soo diray waryahayga cabdiraxmaan suxayfa ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab ka xoreeyey deegaanka galcad ee gobolka galgaduud sida uu warbaahinta dowladda u xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya galcad ayaa ka tirsaneed deegaanada al-shabaabku muddo dheer ay ka talinayeen oo ahaana jihada koonfureed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud galcad oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa la wareegistiisa waxay dhabar jaba ku tahay kooxda al-shabaab kuwaasi oo lixdii bilood ugu dambeeyey lumiyey dhulkii ugu baaxadda weynaa tan iyo aasaaskoodii kadib lama oga inay ciidamada huwanta ay kula dagaalameen al-shabaab iyo in kale hase ahaatee deegaankan ayaa maadooy deegaankan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay al-shabaab kala bahayeen hubkooda iyo saraakiishooda ciidanka sidoo kale al-shabaab ayaa dadka ku qasbay inay ka barakacaan deegaanka howlgalka xoreynta galmudug ayaa si xowli ah haatan uga socda baartamaha soomaaliya ciidamada huwanta ayaa dhowr jiho kasoo weeraray deegaanada dhacabariga gobolka galgaduud iyo koonfurta gobolka mudug cabdiraxmaan cabdullah xasan cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado waxaa maanta baaqday shirkii dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo la filayay maanta inuu halkaasi ka qabsoomo haddaba wariyahayaga qaasim maxamed oo ku sugan magaalada baydhabo ayaan ka waraystay xaaladda guud ee magaalada baydhabo iyo halka uu marayo shirkii dib u heshiisiinta ee la filayay maanta inuu ka qabsoomo magaalada baydhabo waa mahadsan tahay shirmarka ee magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ee maamulka koonfur galbeeda waxaa lagu waday inuu ku kulmo shirka dib u heshiisiinta ah maamulka koonfur galbeeda shirkaas oo ujeedkiisu ahaa dib heshiisiinta maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan ee maamulka koonfur galbeeda shirkan ayaa waxaa horey ugu dhawaaday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya uu sheegay inuu shanta bishan janaayo ay ka qabsoomi lahayd islamarkaas inuu gudoomiyaha uu magacaabay guddi guddigaas ayaa waxaa imaadeen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ee maamulka koonfur galbeed guddiga ayaa waxa ay joogeen maalamihii ay joogeen waxa ay sameeyeen shakooyin fara badan iyagoo soo saaray war-saxaafadeed xilligii ay shirka ay qabanayaan lix iyo tobanka bishan maanta ee janaayo shirkii maanta waa uu baakaday waxa ay sheegeen dilad farsamo ay ku timid guddiga
ma sheegeen sababaha u baaqday maanta shirka
howlahaas lama sheegin ilad farsamaa lagu sheegay waxaa magaalada baydhabo ku sugan guddoomiyaha baarlamanka golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo shalay uu kormeer ku sameeyey ololkii shirarka lagu qaban lahaa iyo ufuuda kusoo wajahan ee magaalada baydhabo ee goobtii ay dejin lahaayeen iyo wafdigii uu soo dhaweyn lahaa
waayahay marka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud baa la filaya inuu tago baydhabo marka socdaalkii madaxweynaha ma baaqda
socdaalka madaxweynaha ufuud ka soo horeysa ayaa soo gaartay magaalada baydhabo oo ugu horeeya agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud ayaa shalay magaalada baydhabo soo gaaray qabanqaabada shirka ugu socotaa wararka qaar ayaa sheegaya in uu madaxweynaha maanta uu soo gaari doono magaalada baydhabo si uu u furo shirka dib heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ee shirkaas oo lagu ansixin doonaa siyaasiyiinta ka aragti duwan ee maamulka koonfur galbeed waaya ugu dambeyn bal xaalada guud ammaanka ee magaalada baydhabo ka waran xaalada guud ee amniga magaalada baydhabo si fiicana u wanaagsan tahay ciidamada ammaanka ayaa sugay goobta shirka lagu qaban lahaa faraha kontaroolada waa amniga guud magaalada baydhabo waa isku wanaagsan yahay halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado maamulka puntland ayaa ka hadlay dil ka dhacay gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali oo ku hadlayey magaciisa iyo kan shacabka gobolka mudug waxa uu si adag oo tacsiiyey geerida allaha u naxariistay gudoomiyihii hore degmada bursaal cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi iyo ganacsade mukhtaar maxamed ow qalab oo habeennimadii xalaha lagu dilay magaalada bursaalac gudoomiyaha ayaa yiri waxaan si adag uga tacsiyeynayaa geerida allaha u naxariistay gudoomiyihii hore degmada bursaalac cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi iyo ganacsade mukhtaar maxamed ow qalab oo habeennimadii xalay ah lagu dilay magaalada bursaalac waxaana tiiraanyada tacsida la wadaagaya dhammaan bulshada puntland gaar ahaana shacabka gobolka mudug qaraabadii ehelkii ay ka baxeen samariya imaan allaha ka siiyo waxaan mar labaad farayaa laamaha ammaanka gobolka mudug inay si deg deg ah gacanta loogu soo dhigo gacanku-dhigayaashii falkaasi ka dambeeyey insha allah waan kusoo dhigi doonaa gacanta waxaanan marin doonaa hay-adaha cadaaladda waxaan alle uga baryayaa marxuumiinta janatulfirdowsa qabriga allaha u waasiciyo dembigoodan allaha dhaafa ayuu gudoomiyaha faahfayno dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeymo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay duqeyn dhanka cirka oo xalay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud taasoo lala beegsaday qaybo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab diyaaradaha dagaalka ayaa xalay siqdii dhexe waxa ay duqeeyeen saldhigga al-shabaab ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada galcad gaar ahaana halka loo yaqaano ceel xasan cali iyo budbud meel u dhow sida ay sheegeen dadka deegaanka saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo is aruursanayay walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijin kara warka kasoo baxay saraakiisha dowladda wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya deegaanka duqeyntu ay ka dhacda ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan howlgal kala duwan iyagoo doonaya in deegaanadaasi la wareegaan ciidamada admis iyo al-shabaab ayaa madaafiic isku weedaarsaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in weerar madaafiica ay ku qaadeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana weerarkaasi madaafiicda ah ka dhashay khasaare kala duwan goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka madaafiicda ah uu ku dhaawacmay hal ruux sidoo kalena goob ganacsi qaarkood ay ku burbureen waxaana ciidamada itoobiya ee ka midka gowlgalka amis ay dhankooda weerarkaasi madaafiicda uga jawaabeen madaafiic kale ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya oo la sheegay inay heleen xogta weerarka al-shabaab ayaa difaacyo adag ka samaystay deegaano dhacaduleedka bari ee maxaas taasoo keentay inay jawaab ka bixiyaan weerarka madaafiicda ee lagu soo qaaday wararkii ugu dambeeyey ee saaka wararkii ugu dambeeyey maanta naga soo gaaraya degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaaladu ay tahay mid degan islamarkaana goobaha ganacsiga iyo sosocodka magaalada ay yihiin kuwo caadiya warkii door dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaan la socodsiinayay saaxiibkay shaafici sheekeeye ayaa inoo farsamaynayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonaa maana allah